nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Jamaal Maxamuud Tahliil ayaa aasaasay madaxna ka ah shirkad weyn oo bixisa adeegyada amniga. Shirkaddan oo lagu magacaabo First Response Group ayaa xarunteeda ugu weyn waxa ay ku taallaa magaalada Leeds ee dalka Britain, waxayna ka shaqaysaa shirkad ilaalisa ama ay la shaqaysaa shirkad ilaalisa amniga tareenada, garoomada ciyaaraha iyo xarumaha shidaalka lagu sifeeyo ee waddankaasi. Haddaba wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan nooga diyaariyey kana soo diray dalka Britain.
shirkadda first response group waxaa la odhan karaa inay tahay shirkadaha soomaali leedahay ee tobankii sannadood ee ugu dambeeyey kuwa ugu waaweyn ee laga aasaasay dalkan britain waxaa sameeyey jamaal maxamuud tahliil oo ah aqoon-yahan iyo ganacsade soomaaliyeed shirkaddan waxaan aasaasay kii waxaanu ka shaqeynaa ammaanka qeybihiisa kala duwan sida waardiyaha sida kaamarooyinka waxyaalaha dhalada lisaga arko qalabka damdamiska fire dabka alaamka waxyaalaha guryaha lagu ilaalsado meelaha ganacsiga waxyaalahaasoo kala duwan oo badan ayaan ka shaqeynaa sida eeyaha wax uriyo wax qarxo iyo daroogada iyo
shirkadan ayaa sidoo kaleba shaqaysa shirkadaha tareenada goobaha lagu cayaaro kubadda iyo hay-ado badan oo ay dowladda iyo shirkado gaar ah ay leeyihiin
cabdixaafid waxaan u shaqeynaa meelo kala duwan wadanka oo dhan ayaanu ka shaqeynaa united kingdom waxaanu ka shaqeynaa meelaha shidaalka lagu sifeeyo meelaha shidaalka lagu keediyo markay ka imaadaan tubooyinka waxaanu ka shaqeynaa garoomada kubadda lagu ciyaare waaweyn wadankan ugu waaweyn garoomadaasi waxaan u gelinaa iyo iyo meelo badan oo ganacsiga waxaan u gelinaa qalabka iskaanka securitygi oo dhan ayaa mas-uul ka nahay meel walba waa tahay waxaad carabka ku dhufatay meelaha shidaalka lagu sifeeyo dad badan baa laga yaaba inay isweydiiyaan ammaanka iyo shidaalka sifeyntiisa xaggee baad kasoo gashaan maxaad u qabataan
waxaan u qabanaa meelaha shidaalka lagu sifeeyo waa meelaha ugu muhiimsan wadanka waxaan la shaqeynaa kuwa shidaalka soo saaro xelasha shidaalka laga soo saaro tubooyinkii ilaa meesha lagu sifeeyo waxaan u qabanaa ammaanka oo dhan ammaankii oo ah eeyihii wax ilaalinayay qofkii wax ilaalinayay kaamarooyinkii iyo qalabka damdamiska iyo iskaankii baabuurka soo galaayo wixii baxaayo kulli miisaankii everythingis ayaan u qabanaa waa tahay waxaad ii sheegtay inaad ey ay eydu maxay idin qabataa yaa idin tababarasa annagu waxaanu nahay kambaniyada ugu waaweyn wadankani eeyada wax uriyo waxyaalaha qarxa iyo daroogada waxaanoo tababaro dad ka tegay ciidanka sida gaarka u tababaran ee ingiriiska oo ku takhasusay shaqadooda intaas ay ahayd intaasoo sano ayaa noo tababaro wadanka oo dhanna waxaanu ilaa adiga ilaa saddex boqol oo nooca u tababaran uriska ayaa maalin walba shaqo noo gasho shirkad weyn oo noocan oo kale ah in uu qof soomaaliyeed sameeyey waxa ay dhiirigelin tahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedka ah inay iyaguna yeeshaan hankaasi oo kale cabdixaafid cawil ismaaciil v o a leeds